hay-adda f b i da maraykanka ayaa sii daysay sabtidii gelinkii dambe warbixino markii hore sir ahaa oo la xidhiidho weerarkii maraykanka lagu qaaday bishii sebtembar koob iyo tobankeedii sanadkii labadii kun iyo kowdii ehelada dadkii weerarkaasi ku geeriyooday ayaa soo dhaweeyey faahfaahinta warbixintan sidoo kalena sacuudiga ayaa sheegay inay meesha ka saari doonto eedeymo been abuura oo la sheegay in lala xidhiidhinayay sacuudiga weerarkaasi falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan inoo diyaarisay dokumentigan la shaaciyey ayaa waxaa lagu soo beegay labaatan sano guuradii kasoo wareegatay weerarkii sebtembar kow iyo toban labadii kun iyo kowda lagu soo qaaday maraykanka wuxuuna noqonayaa dokumentigii ugu horeeyey ee la baaray islamarkaana diiwaanka la geliyey ee dadka lala wadaago dokumentigan oo ku dhowaad labaatan sano sir ahaa ayaa sii deyntiisa waxay ka dambeysay codsiye isdaba jooga oo ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku waxyeeloobay weerarkii sebtembar kow iyo tobankeedii ay dalbadeen biden ayaa amray toddobaadkii hore in waaxda cadaaladda iyo hay-adaha kaleba ay qusayso in dadka ay la wadaagaan xogtaasi dokumentigan oo weli qayb ka mid ah la qarinayo ama aanan dadka loo fasixin ayaa waxa uu ka kooban yahay lix iyo toban bog haddaba muxuu yahay nuxurka dokumentigan waxaan su-aashaa sii weydiiyey faysal diri oo ka faallooda arrimaha maraykanka waxaa isweydiin mudan warbixinta la sii daayey oo aan rabno inaan dadweynaha fahansiino in ayna ahayn mid si toosa daboolka looga wada qaaday qaybo badan oo ka mid a warbixinta ayaan weli la sheegin wixii ku qornaa oo sida aad ka arki karto documentiga hadda la shaaciyey dhul badan ayuu ka boodayaa wixii ku qornaa oo aan caddayn wixii ku qornaa inaynu aragno markiiba waxaa la booday qareen ka mid a qareennada isbahaysiga qoysaskii wax la yeelay oo isagu ku doodaya inay tahay tani sallaan cusub oo uu raaci karo oo geyn doonta in dowladda sacuudiga dembigan lagu soo oogo laakiin dadka arrimaha aada u indhaindheeya waxay markiiba ayay ay arrintan kusoo gabagabeeyeen in dowladda sacuudiga ay u muuqato inaysan si toosa marnaba shaqo ugu lahayn marka ujeedada ugu muhiimsan ama gabagabada ugu muhiimsan ee documentigan uu caddaynayo si dad badan ay hadda ay faallada ay qorayaan ama ay ka faalloonayaan waxa weeye inaan si toosa loogu shaabadin ama aan loogu loo saarin dalka sacuudigu inuu isagu ka dambeeyo weerarada dowladda sacuudiga ayaa muddo dheerba inkiraysa inay lug ku lahayd weeraradaasi safaaradda sacuudiga ee washington ayaa sheegtay inay taageerayso sii deynta dokumentigaasi iyo weliba in isagoo dhammaystiran dadka maraykanka lala wadaago si loo dhammeeyo eedaha aan salka lahayn ee ka dhankaha boqortooyada sacuudiga mar-uun dokumentigan la sii daaya ayaa kusoo beegmaya xilli adag oo xidhiirka maraykanka iyo sacuudiga uusan wanaagsanayn haddaba sidee dokumentigan u taaban doonaa xiriirka labada dal maxayse eheladu ka rabaan sacuudiga waa kan mar kale faysal diri indhaweyd waxaad moodaa xiriirka dowladda sacuudiga iyo maraykanka oo ahaa xiriir aad u wanaagsanaa jiran oo ahaa lama taabtaan in arrintii wariyihii washington post ee jamaal khashooki uu waxyeello u geystay oo arrintaa lafteedu ay dhibaataysay la xiriirka labada dal nuxurkiisa ugu weyne waxa weeye culays badan oo ka imanayay qoysaskii iyo eheladii ay dadku kaga dhintaan weerarkaas oo ayagu culays saaray dowladda maraykanka in ay magdhow ka helaan dowladda sacuudiga taasoo ah tan ugu horreysay dad badan oo muslimiin ah ayaa ka walaacsan in warbixintan oo laga dhiga mid dadka u furan ay keeni karto inay kaga sii darto xaaladda muslim nacaybka ee ka taagan maraykanka oo ay dhici karto in warbixintani ay boogo cusub danqiso haddaba cabsi intee leegayay muslimiinta dalkani ka qabaan in warbixintani ay saameyn ku yeelan karto jaylaani xuseen oo madax u ah hay-adda muslimiinta maraykanka ee ker minnesota ayaa ka waramaya waraaqahan cusub ee hadda soo baxay waxaanu ka cabsoonaynaa inay sii badiyaan islaam nacaybkii sababtu oo tahayna waxa weeyaan islaam nacaybkii uu soo batay maraykanka hadda dhibaatooyin waaweyn baa ku dhacay muslimiinta haddana iyada oo la xusayo labaatankii sane ka soo wareegtay falkii dilka ahaa ee ka dhacay new york ee sebtembar waxaanu arkaynaa warbaahintan hadda soo baxday iyo waraaqahan hadda ay hay-adda nabad sugiddu ay soo sii daysay in ay u keeni karaan mujtamaca muslimiinta meel kastoo ay joogaan maraykanka dhibaato zaa'id ah oo ka imanaysa dhinaca surnimada ma ahan markii ugu horreysay ee maraykanka iyo sacuudiga wejiga isku diiraan waxaana bishii februari ee sanadkan uu maamulka biden sii daayay xogo sirdoon oo la xiriirinaysa dhexal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan dilkii wariyihii jamaal kaashokji sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobanka maraykanka ayaa baaray qaar ka mida diblomaasiyiinta sacuudiga ee dalkan iyo saraakiil kale oo ka tirsan dowladda sacuudiga inay xiriir la lahaayeen afduubayaashii diyaaradihii lagu weeraray dalka maraykanka balse sida lagu xusay dokumentigan xogtaasi ayaa horeba ah mid loo shaaciyey xogta keliya ee ku jirtana waxay ahayd dokumentigan in labadii afduube ee u horeeyay ee soo galay maraykanka ee kala ahaa nawaaf al xasmi iyo khaalid al mihdhaar iyo taageeradii ay ka heleen waxyar kadib markii ay gobolka california soo gaareen cumar albayuumi oo ahaa muwaadin sacuudi ah oo lahaa maqaayad cunada xalaasha laga cuno oo ka gacan siiyey sidii ay guri u ijaaran lahaayeen magaalada san diego aad bay umahadsantay falastiin oo warbixintaasi nala socotiinaysa halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington